Waad mahadsan tahay Alkataiba Ikhbaariyaha ayaa maanta baahisay muuqaal kooban oo soconaya qadar saddex daqiiqo iyo sekino ah oo lagu soo bandhigayo dagaal xooggan oo ka dhacay deegaanka birta dheer ee dhaca duleedka magaalada Kismaayo halkaas oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan kuwa maamulka la baxay Jubbaland oo fariisin ku lahaa dharaar cad ayay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadayaan waxayna halkaasi ku dilayaan askar ka tirsan kuwa maamulka la baxay Jubbaland oo iyagoo sii cararaya ay xabaddu heleelayso askartan ayaa mid weliba isagoo sii cararaya ay meel cidla ah xabaddu kula dhacaysaa waxaana garab yaalla qoryihii ay ku dagaalamayeen oo laga soo furanayo inta uu muuqaalku socdo waxaa la arkayaa askartan oo meydadkooda goob la isugu keenay islamarkaana halkaasi si wadajir ah loogu daawan karo qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa hub noocyo kala duwan leh oo laga furtay askartan oo ay ka mid yihiin qoryaha akayaasha r b g-ga iyo hoobiyaha muuqaalkan ayaa qayb ka noqonaya muuqaalo dhowr ah oo yalkatayba ikhbaariya horay u baahisay kuwaasoo lagu soo bandhigay weeraro ka dhacay deegaano u dhow halka dagaalkan uu ka dhacay